أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya oo dowladda siliibiyad ah ee maraykanka u gacangelisay xogaha iyo macluumaadka shakhsiga ah ee shacabka soomaaliyeed iyo hay-adda f b i-da oo xerada xalana ka hirgelisay nidaam fududaynaya inay hesho dhammaan xogaha qof kasta oo soomaali ah warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya oo berihiisa bulshada ku faafiyey sawir hadalheen badan dhaliyey oo ay shaqaalihiisu ka qaadeen xasan guurguurte iyo shacabka soomaaliyeed oo si yaab leh uga falceliyey arrinkaasi sidoo kale faafreebku waxaan caawa idinkugu hayaa xaalad adag oo ka jirta magaalada los angeles ee dalka maraykanka sawiro uu dayax gacmeed ku qaaday oo muujinaya burburka baaxadda leh ee magaaladaasi gaaray sidoo kale faafreebku waxaan idinkugu hayaa munaasabad lagu furayey mu'asase tacliimi ah oo ka dhacday magaalada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay mas-uuliyiin culimmo salaadiin iyo waalidiin ka qaybgalay xafladda kelimaadkii laga jeediyey ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan sidoo kale barnaamijku waxaan idinkugu hayaa tobanaan askari oo ku dhintay weeraro cusub oo mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen mandiqadda saaxilka ee galbeedka qaaradda afrika qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idikala socodsiinayaa waxaadna si toosanna uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaaad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa kooxda riddada soomaaliya ayaa dowladda siliibiyad ah ee maraykanka u gacangelisay xogaha iyo macluumaadka shakhsiga ah ee shacabka soomaaliyeed iyo hay-adda f b i-da oo xerada xalana ka hirgelisay nidaam fududaynaya inay hesho dhammaan xogaha qof kasta oo soomaali ah warbixin ku aadan qodobkan waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba bishii sebtembar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya murtad xamse cabdi barre ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ka daahfuray qorshe uu ku sheegay in xukuumaddiisu ay ku diiwaangelinayso shacabka soomaaliyeed taasoo lagu ururinayo xogta qof kasta oo soomaali ah wanaagsan ku soo kordhin doonaa sida la sheegayba ganacsiga gaar ahaan wuxuu dhibaatooyin badan ka xallin doonaa bangiyadeenna curdanka ah shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha sidoo kale iskuullada jaamacadaha isbitaallada iyo dhammaan hay-adaha adeegga bixiya ayuu u fududaynayaa kooxda riddada soomaaliya wixii markaasi ka dambeeyey waxay bilowday ololo warbaahineed oo ay ku doonayso in shacabka soomaaliyeed ay ku qanciso inay isdiiwaangeliyaan ayna xogahooda gaarka xifdin doonto balse tani ayaa ahayd dhagar kale oo laga soo mileeyey washington xukuumadda riddadana ay ku iibinayso macluumaadka shakhsiga ee muwaadinka soomaaliyeed markii ugu horreysay waxaa la ogaaday in hay-adda baarista dowladda silwiyadda ee maraykanka ee f b i-da ay si toosa uga hirgelisay soomaaliya nidaam diiwaangelin dadweyne iyadoo adeegsanaysa tiknolojiyada casriga ah ee aqoonsiga biomatriga ee loo yaqaano soomaaliya a b i s nidaamkan oo loogu talagalay kedinta xogta faraha wejiyada iyo aqoonsiyada dadweynaha ayaa la xaqiijiyey in si buuxda ay u maamusho f b i-da maraykanka iyadoo kaashanaysa kooxdii riddada oo siinaysa macluumaadka iyo aqoonsiyada dadka soomaaliyeed sida lagu daabacay warbixin ay qortay hay-ad ka faaloota arrimaha diiwaangelinta dadweynaha oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in nidaamka ABIS oo markii hore lagu bilaabay ujeedooyin la xiriira baaritaanada dambiyada iyo wax loogu yeero sugidda amniga oo hadda isku bedelay mid loo adeegsado diiwaangelin dadweyne oo ballaaran taasoo looga gol leeyahay in si dhammaystiran gacanta loogu dhigo xogta shacabka Soomaaliyeed xogta la ururin doono macluumaadka dadweynaha muslimka ee Soomaaliyeed ayaa noqon doonta mid si rasmi ah ugu kaydsan nidaamka ABIS oo ku shaqeeya gacanta FBI-da kaasoo ku kaydsan databasyo waaweyn oo yaalla gudaha taliska FBI-da ee xalane sida la sheegayna ku xiran taliska FBI-da dalka Mareykanka nidaamka ABIS ayaa ah nidaam leh awood kaydinta xog ah oo gaaraysa laba milyan oo diiwaan oo faro ah kaasoo hadda la sheegay in hay-adda FBI-du rabto inay aad u weynayso dadka ilaa iyo hadda la caddeeyey in lagu diiwaangeliyey nidaamkan ayaa u badan dadka qaatay baasboorka ay bixiso kooxda aridada aqoonsiga gobolka banaadir iyo dadka barakacyaasha ee la siiyo kaararka qaxootiga bartamihii sanadkii tegey ayay kooxda riddada soomaaliya si toosa u bilowday dhaqangelinta mashruucaasi xogaha shakhsiga ah ee shacabka soomaaliyeed loogu gacangelinayo dowladda maraykanka dowladaha silmiyiinta reer galbeedka ayaa soddonkii sane ee lasoo dhaafay shacabka soomaaliyeed ku hayay duulaano iyo shirqolo lagu doonayo in lagu burburiyo diinkooda dadnimadooda iyo hantidooda si ay ugu gacmo horsadaan cadowga allah iyagoo hiigsanaya qorshayaashaas dhagaraysan ayay labaatankii sane ee lasoo dhaafay waddanka ka hirgeliyeen kooxo ridda ah oo ku howlgelayay awaamiirta silibiyiinta si ay u fuliyaan danaha guracan ee cadowgu dalka ka leeyahay iyadoo hadda ay marayso marxaladdii ugu cuslayd ee loo gacangelinayo xogta shakhsiga ee shacabka soomaaliyeed sheekh cali maxamuud raagashe cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo laba sano ka hor ka hadlay duulaanada iyo shirqoollada kuwa muuqda iyo kuwa daahson ee ku socda shacabka soomaaliyeed ayaa ka digay arrintan isagoo sheekha xilligaasi xusay in hay-ado iyo shirkado ay leeyihiin gaalada oo fadhigoodu yahay xerada xaline ay awaamiirta si toosa u siiyaan madaxda murtadiinta iyaguna ay fuliyaan wuxuu cadowgu u samaystay hay-ado iyo xafiisyo saldhiggoodu yahay xalane kuwaas oo si toos ah amarka u siiya saraakiisha iyo madaxda riddada waxaa intaas dheer shirkado bangiyo gacansaar la leh hay-adahaas gaalada ah yaa gaalkaas xaq u siiyey inuu xogahaas oo dhan gacanta ku dhigo waxaan ummadda soomaaliyeed mar kale u xaqiijinaynaa inaanan ka daari doonin inaan allah subxaana wa tacaala cadowgiisa iyo cadowga islaamka la dagaalanno kana hor tagno dhagar walba oo ummaddeenna loo soo maleegayo haddii ahaan lahayday midda milateri midda dhaqaale midda dhaqan iyo midda fikirka intaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka iyo badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dalalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifyada u ah ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa horena aan ku guda jirnaa dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey khaza waa kan walaalkeen maher maxamed oo alaab halkan ka soo jeediya waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta mujaahidiinta ka howlgala gobolka laamu ee dalka kenya waxay qarax la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta kenya oo ka baxay magaalada kiunga kuna sii jeeday xero ku taal buurta koomaale qaraxa ayaa haleelay oo gebi ahaanba gubay gaari kooyal ah oo kolonyada qayb ka ahaa waxaana sidoo kale bakhti iyo dhaawac ku noqday askartii kufaarta kenya ee gaariga gubtay een ku socdaalayay waxaana goobta ka daabulay diyaarad helikobtar ah dhanka kale dagaal u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka halgan waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada oo lagu magacaabo cabdidhuxul yuusuf siyaad haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta faafareeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaanse ka soo qaadanaynaa sawiro uu qaaday dayax gacmeedka oo muujiyey magaalada los angeles oo qeyb ahaan burburtay kadib markii uu ka kacay dab aada u xoogan guddiga gurmadka deg dega ah iyo waaxda debdemiska mareykanka ayaa sheegaya in ay culaysyo xoogan kala kulmayaan la tacaalidda dabka baabi'iyey magaalada los angeles wararka ka imaanaya dalka mareykanka ayaa sheegaya in dabka uu weli kusii fidayo xaafadaha warshadaha leh ee los angeles iyo goobaha loo dalxiis tago ee ay degan yihiin dadka ladan khasaaraha dhimasho ee ka dhashay dabka ayaa gaaray lix iyo toban ruux halka boqolaal kale iyagoo dhaawacyaah loola cararay cisbitaalada sawiro uu duubay dayax gacmeedka ayaa muujinayey burburka uu dabku u geystay magaalada los angeles oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka mareykanka sawirada uu dayax gacmeedku qaaday ayaa muuqaal guud ka bixinayay xaddiga gubashada iyo sida ay magaaladu isugu beddeshay lamadegaan kharaab ah dayax gacmeedka ayaa soo muujiyey kooxaha debdemiska oo isku dayaya in ay dabka bakhtiyaan iyagoo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo booyadaha biyaha tuura balse aan ku guulaysan daminta dabka warbaahinta mareykanka ayaa soo tebisay in dabkan burburka badan dhaliyey uu yahay midkii ugu xumaa ee abid soo mara dalka mareykanka marka loo eego dhibaatada uu geystay iyo khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay wakaaladda wararka ee royters ayaa barta ay ku leedahay youtube ku faafisay muuqaal muujinayey xaaladda dhabta ah ee ka jirta los angeles waxaana la arkayey xarumihii fuxshiga iyo tumashada oo isku beddelay kuwa baaba'ay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa abiy oo duleystay gurgurte una diyaariyey ciidanka badda itoobiya madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale lagu bahdilay itoobiya xilli uu ku sugnaa magaalada adis ababa ee caasimadda u ah xabashida abiy axmed oo adis ababa ugu yeeray xasan gurgurte ayaa loo saxiixay heshiis cusub oo u daneynaya xabashida itoobiya arrimaha uu gurgurta u tagay itoobiya waxaa ugu weynaa dhaqangelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee ankara oo dhigayey in xabashida itoobiya ay hesho marinbadeed caalami ah oo ku xira caalamka intiisa kale madaxa murtadiintana uu ku ogolaaday shirkii uu garwadeenka ka ahaa erdogan madaxweynaha riddada turkiga marka laga soo tago heshiisyada aan sida rasmiga ah loo shaacin ee ay kala saxiixdeen labada dhinac abiy ayaa mar kale shalay magaalada adis ababa ku duleystay madaxa kooxda riddada soomaaliya sawiro ay faafisay warbaahinta itoobiya ayaa muujinayey xasan gurgurte oo la geeyey xarumaha ciidamada itoobiya kuna sugan goobaha ciidan ee lagu xuso taariikhda ciidanka xabashida abiy axmed ayaa xasan gurgurte ku horduleystay ciidankiisa badda waxayna sawiradu muujinayaan madaxa kooxda riddada soomaaliya oo soo dhoweyn ay u sameynayaan ciidamada badda xabashida siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ka hadlay bahdilaadan cusub ee uu abiy axmed ku sameeyey madaxa kooxda riddada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ayaa qoraal uu bartiisa gaarka soo dhigay ku yidhi madaxweyne xasan iyadoo ka joog la leeyahay ayuu adis ababa ka degay februari toddoba-iyo toban labada kun afar iyo labaatan waa lagu bahdilay shalayna ciidanka badda itoobiya ayaa loo diyaariyey in uu salaan ka qaato waa bahadilaad kale abiy isaga ayaa la raaligeliyey dowladihii kalena wuxuu tusay in aan madaxweynaha soomaaliya la isku haleyn karin lala saadaalin karin waxaa sidaasi qoraal uu soo dhigay ku yidhi murtad cabdiraxmaan cabdishakuur bishii februari ee labada kun afar iyo labaatankii ayay ahayd markii abiy axmed uu adisababa ku bahdilay murtad xasan gurgurte kolkaas oo uu xasan halkaas uga qaybgelayay shirka midowda afrika ciidamada xabashida itoobiya ayaa is-hortaa ku sameeyey xilli uu doonayey in uu galo howlka shirka uu ka socday waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo warbixino kala duwanayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa nusratul islaam walmuslimiin oo toban askari ku dishay weerar ay ka fulisay burkina faso ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ku ekeeyey xarun ay ciidanka burkina faso ku leeyihiin baqlaa oo ka tirsan gobolka diitogo ee waddankaasi khasaaro dhimasho ayaa ka dhashay weerarkan waxaana lagu dilay siddeed askari halka laga furtay hub saddex mooto dhugdhugleeyah iyo agabyo kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta baahisay warbixino kala duwan waxaana warbixinada ku daawacan ka mid ah maqaal ciwaankiisu yahay maalmihii ugu dambeeyey ee abi muscab assuuri maqaalkan oo ah mid aada u dheer waxaa qoray qoraal lagu magacaabo xusaam jasmati waxaana maqaalkaasi uu kaga hadlayaa sheikhii mujaahidka ahaa ee caanka ahaa sheikh abi muscab assuuri oo markii ugu dambeysay ku xirnaa wadanka suuriya maqaalka ayaa ka waramaya taariikhda dheer ee sheekh abi muscab assuuri waxaana gebagabadii maqaalka uu sheegayaa in aysan jirin ilaa iyo hadda wax xaqiijinaya halka uu ku dambeeyey sheekh abi muscab assuuri bashiir dhanka kale haddii aan eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza ciidamada yuhuuddu waxay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay marinka khaza ka geysteen laba xasuuq duqeymahaasi waxaa ku shahiday siddeed iyo labaatan xubnood halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo sagaal kale tirakoobka guud ee shuhaadada khaza ayaa gaaray afartan iyo lix kun shan boqol lixdan iyo shan xubnood halka dhaawacuna uu gaaray boqol iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan xubnood tan iyo toddobadii oktoobar waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aadaha looga hadlayay arrinta ku saabsan sawirka xasan gurguurte iyo abiy axmed oo inta ismucaanaqeeyeen isla qosla islamarkaana uu murtad een gurguurte afka taagayo waxaana ka muuqday in uu gows dambeedka ka qoslay farxad daraaddeed sida muuqatana uu ku faraxsan yahay la kulanka ra-iisul wasaaraha etoobiya baraha bulshada ayaa sawirkan si aada loogu faafiyey waxaana ka warceliyey qeybaha kala duwan ee bulshada waxayna dadku muujinayeen sida ay uga xun yihiin ficilada gurgurta iyo xaaladda dhabta ah ee maanta dalka ka jirta fahad macalin low qof ay ugu qoran tahay waxuu leeyahay subxaan allah xasan sheikh waxaa ka muuqdaa sariigasho la-aan bal eega sida uu ula qoslayo dhiigyacabka abiy axmed waa madaxweyne dhowhane ah oo aanay wax laxawsho ah ku hayn gumaysiga ay etoobiya ku hayso dadkiisa soomaaliyeed mararka qaar waxaan isweydiiyaa xasan sheikh soomaali ma ahan miya haddane waxaan is iraahdaa dadnimada ayaa ka guurtay sidii uu xoolo xaaraan ah u cunayey xamiid karazai oo astaan u ahaa dabadhilifnimo iyo in uu dalkiisa ciidan shisheeye ku hogaamiyo xitaa sidan uma dhaqmi jirin ayuu yidhi raaqiyo yaasiin qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay subxaan allah waruuxu dulisana muxuu sidan ciradka ula taagayaa abiy axmed kii uu shalay lahaa waa cadowga ummadda soomaaliyeed miyuu sidaas ula farxayaa xubintiina caawa waaye naga intaa bashir ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dhexna waan isla soo gaaran dhegeystayaal markan iyo munaasabad lagu furayey muasasad tacliimi ah ayaa ka dhacday degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay muasasadan waxaa loogu magacdaray alfurqaan waxaana goobjoog ah mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo marti sharaf kala duwan waxaa muasasadan lagu baran doonaa hadduu alla idmo qoraalka iyo akhriska xifdinta qur-aanka kariimka iyo xadiidta nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo culumta kale ee sharciga ah ugu horeyn waxaa ka hadlay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay allah subxaanahu watacaala yaa umahadnagaana nasii nicmooyinkii faraha badan leh laan kooga korna kumada tatan wanaagtageeka aan fadhiyeyna xafladiya iyo furitaansha iyo nicam kale fara badan oo unahan kooga korna lahu alxamdu fi lula walaakhira bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala xuduurka sharafta leh oo ha ku qiib galay waalidiin iyo macalimiin iyo maamul iyo idaare iyo walaaye iyo culimo iyo mas-uuliyiin intaban iska jaran dhammaantiin may lahaa jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum madarasada marka siisiiba boorsha dare ma haytan may ka qorana hee qur-aanka iyo mayna ka baraday culumtiis culumtiiska asaasan wa min culuumi lqur'aan mayba kumadaha tafsiir qur'aan alkariim tafsiirka ya kumad ah waaba waa culumta qur-aanka haddii la tilmaaka an ka horreey buu waay tafsiirka aan ka horreeygo jazaakum allahu khayran marka in masaladaasi saasay la fahmo midagto koowaad galanto koowaad oo midig ah laka goobada barashada qur-aanka kariimka xifdan wa macnan wala kalaaba maa bacdahu la dheg xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ahninka higa maybu ahaa caqiidada iyo iimaanka in la baradoona qur-aanka laftirshiga laku qaadade meeluhu meelo lakushaaniba meeluhu caqiidada gaalan qorangiisan aragaasan waa un culimmada hadalsho meelo ka taala dhammaantiis maybu aha macnihiiyo ku fahmin qur-aanka kariimka ama xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam meel kale lakushaani ma jirto wal kale caqiida inagado dadka muslimiinta ana ma jiraan in hayna qur-aanka iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka insha allahu tacaala barnaamijkaasi inisaasilin tarkiisiyo ma ilaahay mahdiis ah tabaaraka wa tacaala intii walaayaadka islaamiga la hergeliyey dadka muslimiinta ah iyo ha fahamahayaan ahmiyadii iyo muhimadii iyo kaalintii usuka jari qur-aanka kariimka iyo barashadiis in madaaris taxfiid ee fara badan la furi ogdin tagna madaaristaasi qeybkumada ah qaa'imadaasa kabiiras insha allahu tacaala mayna rajeeyane inay guulwin ilaahayna sii subxaanahu wa tacaala hadafkeelan aasaasina ilaahayna xaqiijiy tabaaraka wa tacaala dhanka walaayada qur-aanka kariimka iyo khadmadiisa iyo doorkiina ka aadanaye ana un dayaca doogna insha allahu tacaala haddii ata dabagal iyo korsurinaan iyo mutaabaca haddii ata imtixaamaadka iyo ikhtibaaraadka haddii ata la xisaabtamow haddii ata walaagay baahiyaad ee la dareema tawfiiriyowshe walaayla ku qabada kor insha allahu tacaala maku gaabayaana haddii ilaahay gadar subxaanahu wa tacaala walaay inu ka gaabinoona isin diyaaran ah inay tanbiihidano inay tawjiihidaan waana say ku qaadadaana jazaakum allahu khayra dadka kalean insha allahu tacaala may dardaarmaye in ilan kasta kaalintii isugu ka aadanayay tihi barashada qur-aanka kariimka ah ama naftatiis haatoy ama inta isu mas-uulku kayihi haatoy ama inta kale oo ehelnimay qaraabanmahanka duldhiyaayaan haatoy intaba insha allahu tacaala ani ilan kasta kaalintiis ha buuhiyo eed iyo dhammaystira marka insha allahu tacaala khayrkii oo wanaagga meelu ku socda iyo qaabka an socda eed iyo eed farxad geliyaasa may muhiim aha marka anta khalal ee la dareemo iyo anta mayl ahaynin dhamanba ani wada dhammaystirno iska garab surun iska garab uhina qof gaar ee lanin ku sugnee mayl arhay usalan kastaba walaagin tabartiise ku ka aadan ku qayb qaadada insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum mar lamaadii marsada hadmay umahadnagaya dadka ha ku qayb galay xafladda iyo xuduurka sharafta leeya an mahadnaga jazaakum allahu khayran si gaar ee maamul maamulka iyo maylahay usa macallimiinta madrasada cusub maylana jazaakum allahu khayran mas-uuliyadii culays bingana san saaray culayskaasi ilaahay siin fududay dhankiina maysan ka guubaabiyaan ini gudataan waajibaadkii muslimiinta iyo ammaanadii siin dhiib badan ini gudataan walaagay tabartin ah jazaakum allahu khayran walaaysan gari suran xalaasan haddii ilaahay idam tabaaraka wa tacaala masinku caajizaano ninku caajisteen baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sidoo kale waxaa madasha ka hadlay sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد لماذا أنزل الله القرآن قرآنك الله حوس دجي قال تعالى في سورة الصاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وحولي هي شيخ عالمك حسن البصري الزهد بن مبارك أيكويا الله وركاسي وما تدبر آياته إلا اتباعه آياتك قرآنك لو تدبره وح كلامها إلا وإن راعة وركاس وحي الشيخ والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ألفاظه كلية اللي حفظيه حدودي سنة لضيعه ما أهبوا يري قرآنك إلهي وحسود جيه الشيخ حسن البصري هذا الكيسية وضنا وحويل حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة حتى كانت القراء تقول مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء بويري شيخ حسن البصري شيخ الإسلام ابن تيمية وحيري والمطلوب من القرآن هو قرآن كم حنا الله الربا محا إلهي بوسود جي فهم معانيه والعمل به معاني القرآن كي إلا فهمه لقون عمل فلو فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين مجموع مجموع كورنا يا شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحو يري والمراد من إنزال القرآن قرآن كسود جديس وجيت كلا لو قدوني محيته فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة saddex shay baa laga rabaa qofka qur-aanka marka uu akrinaayo qur-aanka ujeedku ilaahay usoo dejiyey midda koowaad waxay tahay xifdu riwaaya yacni xifdu alfaad qofba inbuu ka xifdisan yahay faatixad baad xifdisanaatide midna qur-aanka o dhan buu xifdisan yahay waa kow midda labaad xifdu diraaya waa xifdu lmacaani waa tafsiirkii macnihiisii mawduuciisii wixii dhan inaad ku tadaburato iimaaniyaadka ku jira aad fiiriso axkaamta ku jirta aad fiiriso midda saddexaadna ugu muhiimsan waxay tahay kusoo biyuushubanayso inta kaleo dhan xifd alricaaya yacni xifd alcamal qur-aankii wixii aad baratay waa inaad ku camal fasho qur-aanku wuxuu leeyahay ikhwaani xuquuq buu leeyahay xuquuq lqur'aani waa lix iga qor kow alistimaac waa inaad qur-aan ka dhegaysataa fastamicuu lah labo alqira'a waa inaad akhrisaa saddex alxifdu waa inaad xifdisaa بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أفر الفهم وإلا فهم سيدي صحابة فهم جرين عبد الله بن مسعود عليه كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن أفر مكوم ريا مدى شنات والتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته midka ugu dambeeya waxa weeyaan alcamalu in lagu camal falo lixdaas xuquuq buu leeyahay qur-aanka weliba marka lagu tadaburayo saddex nuqduu wataa oo ah alisqaad naftaada inaad aayad walba isu barbar dhigto sidii maraahid aad isku fiirinayso oo kale labo atafakur waa inaad ku fakertaa saddex atafaacul waa inaad la tafaacushaa ood la falgashaa ugu dambayn almaqsuudu bixaafid lqur'aan xaafid lqur'aan yaa la dhahaa xaafid lqur'aan waa qofkii qur'aanka xifdiskiisii iyo camalkii isku darsaday weeye wajazaakum allahu khayran bixusni istimaacikum wasalaamu calaykum waraxmat allah waxaa sidoo kale goobta ka hadlay sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii ma aragahayna horumar oo diinka oo lain gargaaro diinka ma ilin gargaare barashii lain gargaare markii aad barato dan ma baahanyaa ka dhagamo aan baahanya camal fal ayaan baahanya marka maadaama diinkii ilaahay fadishay hoosuna waafajiyey may kale ninku baahanya inaan ka camal falno linku baahanya dhammaantan taqwallaahi ma ilaha qeydu kulli shay alla koobsiinta shay kasta waa dabarshayo لأن كان دين سدين برضو دين كان عمل فلوس هاي من الهباء ما فجعلناه هباء منصورا نغدا مرك وقت واسكو قابن دراديس ما يدير دارميه مسلمين ت هرنت عنك كان فدين وآخر مروين إلهي سنسيو أودن مرك الكوين كرتدا أنا مرك الكوين وإلهي فضيلة سنسيو والبرشد إيه مهمة والإيه برنو عيالك ولا برنو والدين تما يدير دارميه إني إدين خرق أبو أولاده أولاده واشمر قرنت لك هاي أو كلو shimirtaas haddii la fakato bes way makaasho awlaadan intii imbaalogna iyo aragtay waa la bara karo haddii imbaalogna baa tabaran waaysana haddii imbaalog aan tabar mana helaaw yani haddii maskantiyo fuuda atacaluma fi sigari may lamid ay culamo ahi jiraan shiid oo la xarari lamid ay shiid oo la xarari ma ku tiramayaan wali haddii la katafajiyo qaaliban awlaadahana saa gaadeen allihina waafajiyay deegaanka muslimiintana waafajiyay mujaahidiinna waafajiyay ودنك قالدن وافجنا أولادن أنت أنا كهايسن رحمت النعمة إلهي نسي نعمة أستاسا إني أولادن أنا كتونو والبروك أنا كتونو فانك المعلمين تم يلي در دارمي مسؤولية هوغ لالسين ساري مؤسسة الفرقان هديب أول سين دي والدين يو دكي أراك إمام الإسلام كأولاد سين ديبن أولادن بين باهنا إني جهد هوغ لالسيو oo ahaana dugsiyi loogdhiif la raaco kale annaga neelin baahanya juhdi lisi iyaalkan iyaala kusii dambooy loonka iyaalkan lama fiiriya hora ku dhalbo iyaalka in isdhaafan alin baahanya han hadiiba kaan hadin hana kor doorada aragteen owlaada kiyaas hadina islamarkiiba owlaad kale kudawa sheenaas haddii macalimiinta indada helne haan lay dhowr salidaw fadhiyo haani kalena ha koraan dugsi kalena mana haayo marka macalimiintu may dardaarmee juhdi hoglani biyaan oo i dadaalan ليلا ونهارا سي اولادا عقيدي ولا كدسل هاي ساد بورك ني قران ارغوهين عقيدي كومده احاديثا كومده والكستا كومده anuga markay saxaabaha waalidkayda korayjiya qur-aankii dhammayle ramayle faday anug oo wal kasta diinka ilaahay lankooba korme wa foo kulli dii cilmin caliim wa laakiin anug dhisan meeli muslimiinta gilyaagna aragtay ha ku baha unay nagado dhammaastira in baahanaado min xaysu alxadiis wa min xaysu alfikhi wa min xaysu altafsiir wal kastanay ku dhisana anug yaa liinbaahina insha allah maalimiintan ma indara dardaarkas yaan dardaarame dadaalkas aan dardaarame tan kale may uqsaane maamulka walaa islaamka uqsaane intan la inhaanee deegaan badan la deebsiiyo kaas obsaan insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu markana codkeeda ku soo maqan waa mudiirka mu'asasada alfurqaan ee degmada buulafulay أولا ما يمهد نغانا الله سبحانه وتعالى ونن نعمي نعم تربدا ونهن كوبكرن مؤسسة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية آه، ما همرتي مراحل دوره كو مرحلة كوات ما هايتي مرحلة الفكر والتخطيط مر قرشي فكر يدا هايت إني لفرض دوره آه، فكر كيا فعل إسبدلي مرحلة اللماد مين هايتي مرحلة البناء إني لدسو آه، أماكن تي مكان مكان كلا كدس لا إله رادي ولا سامي كدم لدسو مرحلة البناء أو اسمان قروح دبان هذا كده جرنا كوميدي إيه مرتي مرحلة اللماد يدا مرتي هايتي marxaladda saddexaad ee mu'asasada hamarti ma haytay marxalatu tajhiis diyaarin oo dhowr shay ka kooban kow muqararka boorka ninku muuqda oo unuunu sheega doogna ini la diyaaray iyo in macalimiintii muqararkaas dhigan lahayti la diyaaray sida in dowlaad la hamarsiiyo oo laha tawjiihiyo laha dhisa iyo may kala hamartay may may kuma dhahaa diyaarinta in la qalabeey dhismihii mu'asasada la dhisay in la qalabeey wal allo waliba walbarashadan baahanaada lahayti haddii koronto ati haddii qalabkii xafiiska ata haddii fasalada olaalka barda ata in la qalabeey oo marxalatu tajhiis la iskaga mu'asasada maha martay marxalatu tadwiin alaba ardayda in la diiwaangeliyo bixamd illaahi wafadlihi wafadlihi waay way ha ku gudubniyaan ardaydan waha diiwaangeliyo marxaladun hata surugno oo marxalatu may kumid aha maraaxilyadaha maraayta marxalatu iftitaax oo tan wan hatan surugno ah ini la furo mu'asasatu lfurqaan litaxfiid alqur'aan alkariim ini la furo in shaa allahu furitaanka kadibna may mara doonte marxalatu diraasa oo ini duruustay lakagaadado oo wa laka barado ahdaafta mu'asasatu lfurqaan may waha kow ardada in qur-aanka la xifdiisiy asbaab kasta oo فضضاي لهايت انت اللي حفظيسي انت اللي مرو او ارداد القران اللي حفظيسي لما جيل تربية الجيل المستقبل مستقبل كجيل انت اللي تربية اما اني يعني ان جيل تربية انا مستقبل كان تربية يعني دتكي او كتاب السنة دفاع الله هاي ومتكو جامي لها انو نحصارنو باذن الله المولى مقرر كم مدرسة ما يواها كسد بوركو بكو موغت القراءة والكتابة oo linkasaw farbarki ini ciyaalka laku dhiso alqur'aanu alkariim wa culuumuh qur-aanka kariimka iyo culuumtiis in la baro alcaqiida alaxaadiis annabawiya alfiqh alsiira aladkaar iyo tawjiihaad oo madrasada mu'asasat alfurqaan bii doonta ardada iyo waalidiintaba insha allah marka may lahaa mar kale guud ahaan dadkii meel dheer ninku koyo dadka deegaanka ku bahay dhammaantiyo may lanaa mar kale ha ka dhowaado mu'asasat alfurqaan naftay naftiina mayn dardaarmay taqwa allahi tabaaraka watacaala iyo waktiga un haysan inuu ku faa'iidaysana hataa madi asar ha tukadaani hata hataa aakhiran dhowna in waktiga un ku faa'iidaysana waktiga ay cariir iyo asaas dartii markan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale xubnihii goobta ka hadla waxaa ka mid ahaa sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirul islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah waxaan dardaarmayaa marka ugu horreyso waktiga in laga faa'iidaysto tilmaan yar haddaan bixiyo meeshaan waxaa la rabaa in arday iyo mucalimiin layskugu keeno ardayga muxuu yahay maqaamkee buu fadhiyaa macallimkana maqaamkee buu joogaa mucallimku waa dabiib ardayguna waa macduur waalidkuna waa xallaano waalidka canuga dhalay canugiisu waa macduuroo muxuu ku xanuunsan yahay wax la yidhahdo jahli baa yaa ku jira in jahli laga saaro laga daaweeyuu rabaa oo cilmi lagu shubo ayuu rabaa waalidka waxaa laga rabaa marka in dhakhtarkii waxaas ka daaweyn lahaa cudurkii ka daaweyn lahaa inuu asagu ku simo daawadii laga soo qaadana asagu haddana ku hubsado canuga haddaad farmasiga geyso oo dhakhtarka soo qaado cirbad keen ha lagu duro hoo ma dhahayo waad og tahay dhabarku ka dhacayaa waa oynayaa waalidka waxaa laga rabaa inuu xay- xajiyo oo sii qabto oo dhakhtarkana cirbadda ku mudo dhash ku siiyo haddii shorobo tahay guriga markuu la tago in xoogaa uu yidhaahdo "Ah, malab ha ku jira Eh, waa sokoraan ku siinaa inta sokor lasoo dhigo lagu waxa buu u baahan yahay dadka waalidiinta ah in arrintaas ay sameeyaan ku hubsadaan madarasada canuga ma tagay ma jooga casharadii ma qaadanaya wixii loogu talagalay dariiqii ma ku socda inay la socdaan Eh, dhakhtarkuna wa- macallinkiin waana dhakhtarkiyo isaguna waxaa la rabaa waxaa hadda meeshan ku qoran in sidooda loo fuliyo مدر- مؤسسة الفرقان محاليري لتحفيظ القرآن الكريم مركز كوا هرت القرآن الكريم كأن لو حفظيه وحاكلو آت وقيم بدن وكجرة والتربية الإسلامية تحفيظ القرآن مير والبوالغهلا دكسيادة القرآن معلمين ويحفظي سيان أرورتا وحال يسكو هايستو والتربية الإسلام canuga aad dhashay xagga aakharo adduunyo wax badan inuu kuu qabto waa laga yaabaa laakiin aakharo markii la yidhaahdo laba sababood buu wax kugu tarayaa inaad tarbiyadiisa wanaajiso u uu noqdo walad saalix ah oo kii hadda culammada nooga sheekaynaysa wa waladun saalixun yadcuu lah inuu noqdo iyo in yagaa- yaraanta ku sagiiro oo elaliyo kuu noqdo xagga xag aakharo markii la yidhaahdo intaasu wax kugu qaban kara laakiin adduunyo wax badan geel raaci ari raaci lo raaci ha kuu shaqeeyo dameer ha kuu dhaamiyo wax badan inuu kuu taro waa laga yaaba laakiin aakhire ad- intaas waay Eh, su-aalo kale oo bani aadamka oo dhan la weydiinayo oo culammada inta badan markii miid meesha yaallo ayay sheegaan laakiin waxay ku fiican tahay ma- munaasibaadka kale in lagu sheego si dadka ay u xusuusnaadaan qabriga markii la geliyo qofka saddex su-aalood baa la weydiinayaa la yidhi man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka wamaa diinuka jawaabta la rabo maxay tahay wa diini alislaamu goormay noqon kartaa wa diini alislaamu qofka jawaabtiisa saxda ah wa diini alislaamu goormay noqon kartaa markuu qur-aanka barto haddana tadbiiqiyo kadibna cadow buu leeyahay ka difaaco saddexdaas markuu kulmiyo ayuu wa diini alislaamu dhihi kara mucalimiintana sida la sheegay meeshii hore waan ta'kiidinayaa mas-uuliyad baa idin saaran ilaahayna waa idin weydiin doonaa Eh, ka horna waa laidinkula xisaabtami doonaa sidoo kale xubnihii odayaasha ee goobta ka hadla waxaa ka mid ahaa ugaas cabdirasaaq maanin xasan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay ma in mahadnagay sidii walaalo iga horreeyey in ka mahadnagaan intii maskan imaanku jeysati iyo eh, fikir mu'asasadan alfurqaan qabanqaabadiya iyo eh, ini bulshada muslimiinta liinfur mu'asasadan eh, ka kooban qeybo eh, boorka ka qoran ini i mayl arhay muqarar shius ewal dadka lika baru jazaahum allahu khayran yaa lana siiya mahadnagaan Eh, intaas kadib Eh, sida walaalogii oo horreeyay ba i- in la dardaarmin la dardaartiila nin walku waraa sida waalidiinta eh, iyo macalimiinta iyo guddiga ama salajinada mu'asasada eh, idaarada Eh, insha allahu tacaala dhammaan dadkaas haddii iska hirimaan dad isku warqabo nagadaan walaa boorka ka qoran oo muqarar ka aho ini fulaano sidii linku targali in fulaan markaasa fuli koraan insha allahu tacaala in laisku warqabo laiska hirinaado haddii ay la-ay waalidiinta iyo macalimiinta iyo guddigaba Een, la xisaabtamo sida uu guddiga isu ballan qaaday markastiba biliiba inay marla kulmo walaagii dhaliila masahayn cabashe ee, laha gudbiyo walaay guddigii usamase macalimiinta tabadaana linis gudbiyo haddii intaas dhado liis fahmo insha allahu tacaala ee ujeedadii dantilaha in la deerowayaa rajeen insha allahu tacaala muasasadan sida hadda unu rajeehayno ninku muuqato Een, madaaristii kale awal nin furnayday waanu eed khayr badan idinka deeri insha allahu tacaala jazaahum allahu khayran intii iyaguna saa qaban qaabaday saas oo kale ayaan kama hadnagaane tan si goone waa ninku muuqato rajo weyn oo walbarashi goone ah oo cusub xadaare horumar leh haddii sida hadda la sheega liin ballan qaado hay wal infulaangna jiilka ama sahayna haddaad ka owlaadaha korahayto muslimiinta ini may waa hadiintiyo iyo sifayl in fahmi doonaan martankanagada doogna Een, qaabab iyo meelal badan oo walbarashi dad badan oo meel kale walkuraadi jari iyo intahan doono doonaan walbarashi aan kooyi doonaan yaa rajaan insha allahu tacaala Een, insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala may baa la weydiisanana mar kale in ilaahay subxaana wa tacaala ujeedid dantiiliin kulumi ilaahay isunin hergeliyo madrasadun tan ana mar kale iyada oo najaxday awlaadi hukubati sifayl wal baratay inta hadda may waa liinku taragali sidii liinku taragali in barat ilaahay subxaana wa tacaala hana deersi insha allahu tacaala intaasay kelimadii ka koobeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen kulanti dambe ay noo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى